iyadoo weli uu taagan yahay khilaafka u dhexeeya xasan sheekh maxamuud iyo abiy axmed ee salka ku haya isafgaradkii ay gaareen maamulka uu hogaamiye muuse biixi iyo etoobiya ayuu maamulka somalilan sheegay inuu dhagax dhigay safaaradda ay ku yeelan doonaan dalka etoobiya wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan ciise keyd ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada adis ababa inuu dhagax dhigay safaaradda maamulkiisa ku yeelan doona magaalada adis ababa ee caasimadda dalka etoobiya dowladda etoobiya ayuu sheegay wasiirka arrimaha dibadda maamulka la baxay somalilan inuu ugu deeqay dhulka ay ka dhisanayaan safaaradda ayna noqon doonto safaaraddii ugu horreysay ee maamulka somalilan ku yeesho dibadda marka ay etoobiya u aqoonsato inuu ka go'ay soomaaliya inteeda kale ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda etoobiya oo la xiriira dhagaxdhigga safaaradda maamulka somalilan ee adis ababa warbaahinta dowladda etoobiyana ma baahin warkan sidoo kale dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh dhankeedana wax war ah kama soo saarin arrintan horraantii bishii janwari ee labada kun iyo afar labaatanka ayaa muuse biixi iyo abiy axmed waxay kala saxiixdeen isafgarad ay ku sheegeen in etoobiya lagu siinayo qayb ka mid ah badda soomaaliya halka dowladda xabashida etoobiya iyaduna u aqoonsanayso maamulkan inuu yahay dal ka madax bannaan soomaaliya